aaska labadani dhallinyarada ah oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan ayaa waxaa ugu horrayntii ka hadlay goobta sheekh maxamed macallin oo ah imaamka masaajidka weyne abubakar isaga oo dadweynihii ka soo qayb galay ku baraarujiyey inay food jignaadaan kana hor tagaan isdilka ku soo badanaya dhallinyarada soomaalida waajib kulligan waxayna wada saaran aabbiyo hooyo kastaba aabbiyo hooyo kastaba dhexda intaan u xidhanno bal wixii aan dhibkaa ina haysto kaga bixi lahayn inaan xalkiisa raadinno waa waajib ina wada saaran weeyaan waa waajib saqiir iyo kabiir ina wada saaran weeyaan rag iyo dumar ina wada saaran weeyaan oo loo baahan yahay inaan dhibkan wanaag sidaan ugaga gudbi lahayn aan falowgeed gallo sida ay ii sheegeen ehelada aasiyo iyo cali waxay ahaayeen ilmo abti sidoo kale aabbaha cali dirir ayaa ii sheegay in cali iyo aasiyo isku doonanaayeen islamarkaasna gurigoodii uu diyaarsanaa loona ballansanaa aqalgalkooda aasiyo muuse ayaa ahayd gabar dhallinyaro ah oo laba-iyo labaatan jir ah iskuna diyaarinaysay qalinjibinta heerka koowaad ee jaamacadda oo dhici lahayd bishaa nagu soo fooda leh sida ay ii sheegeen eheladeeda cali dirir waxa uu ku dhashay magaalada atlaanta ee gobolka georgiya waxa uu dugsiga sare kaga baxay magaaladani colombos isaga oo dugsiga sare kaga baxay darajo aad u sarraysa cali dugsiga sare waxa uu dhammeeyey laba sano ka hor da'diisa taasi oo caddaynaysa shaqsiga uu ahaa cali waxa uu bilaabay shaqo uu saacado kooban ka shaqaynayey maadaama ay da'diisu yarayd loona oggolayn saacado badan inuu shaqeeyo cali waxa uu ursaday lacag uu ku barto cilmiga i t-ga waxa uuna aaday dalka indiya halkaasi oo uu ku soo bartay cilmiga kombiyuutarka sidaasina waxaa yidhi allaha u naxariistay aabbaha cali dirir oo ka gaabsaday inuuna siiyo cod sheekh axmed yemeni oo ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay aaskaani ayaa waalidiinta u sheegay inay muhiim tahay inay la sheekaystaan carruurtooda lagana warqabo hubka ay wataan runtii arrin aad u xanuun badan ayaa dhacday laba dhallinyaro oo hadda maanta lagu tukanayo oo lagu duugayo hal meel lagu duugayo dhibaata aad u weyn waaye insha allah tacaala dhacday ilaahi subxana watacala waxaan weydiinaya inuuna xifdiyo dhowr masajaan rabay inaan diro tan koowaad waalidiintaan rabaa inaan la hadlo waalidiinoo khayr allah idiin siiyo saddex arrinaan rabaa inaan idiin sheego tan koowaad carruurta ha laga warhaayo carruurta waxa laga warhaayo tarbiyadooda ha laga wadahaayo tarbiya islaamiya ha la bar intay yaryihiin tan labaad carruurta markay soo weynaadaan ha lala sheekaysto ha la waraysto ha lala sheekay saaxib hala noqdo gaar ahaan aabbaha intaa meel fadhi ku diri aadeed khayr allah ku siiyo cunugaaga la sheekayso wiilkaaga waaye mustaqbalkaaga adduunka waxaa u joogta asiga waaye arrinta saddexaad hore waalidiinta soomaalida si gooni ahan inaan ugu sheego waxaa waaye arrintan hubka hadda gurigeenna soo galay in layska ilaaliya labadan dhalinyar waa ogtihiin waxa dhacay waa bistoolo wax dhacday marka ilaahi subxaana wa tacala waxaan weydiinaya inay u naxariisto carruurtan u naxariisto sheekh maxamed macalin imaamka masaajidka abubakar ayaa sheegay inuu aqoon fiican u lahaa aasiyo islamarkaasina ay ahayd gabar ku xidhan masaajidka anugu gabadhaani qiinay reer aad u dhaqan oo aad u dhaqan oo wax barata gabdhaha masaajidkay ka mid ahayd oo si fiican u qiinay waxaa weeyaan ilmo wanaagsan oo akhyaara bay ahayd wiilkuna sida oo kale u aha isagana laakiin waxa keenay inay maanta qabri galaan oo ay waxeeyaan waa sabab unbaa jirta cillad unbaa jirta cabdishakuur maxamed oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyaddaani colombos ayaa sheegay inay arrintaani argagax ku abuurtay jaaliyadda dareenkayga maanta ku aadan wax dhacay wax yar ma ah dhibaato weyn oo dhacday waaye oo aan kulligeen la murugaysannahay oo waalidiintii xataa ay ka hadli waayeen ay ii wakiisheen aabbaha inaan hadlo hadal ka soo bixi waaye macnaha waa garan kartaan waalidaan nahay ilmo aad dhashay maanta oo dhallinyaraha oo weliba ameerika ku dhashay wax barteen dhibaatada soo gaartay maanta soo gaartay haddii ku soo gaarto dareenka ay yeelan karto kaas baan la qaybsanaynaa maanta cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombos ohio